bismillah waxaan umaleynaya sheekh axmed tii hadda ka sheekeynay nafteeda inay tahay laakiin dikri loo bixi iyo waxaan umaleyn waa sadaqo iyo qur-aan iyo daaco wax daaca ayaa laga rabaa meeshan intaan ka oga horta afarta imaam ee inaku badanaa naqaano la yidhaahdo imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abu xaniife masaa-ilna way isku waafaqsan yihiin masaa-ilna way isku khilaafaan meeshan waxay isku waafaqsan yihiin wixii sadaqa ah wax la cuno ama la marto wix xoolo oo u bixisaa inuu gaarayo taa iskumay diidano waxay isku waafaqsan yihiin daacada aan badaniga ahayn badani waxaan ujeednaa daacada maaliga noqoto kale siwa alxaji xajka haddii laga reebo waa isku waafaqsan iyagana xajka isku waafaqsan yihin yani daacada kale xajka isku waafaqsan yihin daacada xajka ila waa maal way noqotaa badanna way noqotaa daacada muxua aan maaliga ahayn oo badanka ka dhacda soonka iyo salaada iyo noocaas oo kale dabcan waa kii nabiga alayh salaam la weydiiyey wuxuu yidhi daynta ilaahay baa ka xoog badan buu yihi dayn dayn haddii lagu leeyahay suma ka bixiseen bu waalidka haa de daynta ilaahayna kasii daran tahay marka taano soonkoo kale haddii qala lagu leeyahay in laga soomayo ayay xoog badnaysiiyaan xagga waxay marka qur-aanka badanaa oo baryahan dambe aada loo soomaaliya dhexdooda looga buuqo qur-aanka laba imaam imaam shaafici imaam axmed labadu waxay qabaan loo akriyi karo kulanaagiina waxalifan may ogolo taas waa dariiq meela haddaan waxaan u dhamaystamariyey xagga maalig iyo xagga waxaan axmed bin xambal axmed bin xambal imaam maalig iyo imaam shaafici baa qaba in loo akriyi karo labada imaamo kalena ma qabaan macnalaba imaamo kalena way islaamarsan yihiin labadana waxaway adilada haystaan axmed bin xambal ba wuxuu xusuustaan wuxuu leeyahay wixii nas ku yimid ayaan ogolahay buuri naskiina wuxuu ka yimid inaad ka xajiyeyso in sadaqa loo bixin karo noocaas oo kale waxaa kaloo meesha jirta oo haddii ay qofkii matalan aysubaadi agtiisi meesha intii qur-aan lagu akriyo maxaa qur-aankaasi raxmadda soo degeyso taana dhibaato uma arkaan laakiin qur-aankii haddii intuu akriyo oo qur-aankii isagu akriyo waxaa ogtii marka madhabka madhab jiri jiray oo xoog badnaayo waktigaas madaahibta kale aada u garban jiray baa jiray oon ogolayn wax qofku uu sameeyey wax kalena uuna samayn karin waa madhabkii muctasili loohan jiray oo awoodiisu ay baabaaday qarnigii shanaadda marka waxay soo deliishadeen qur-aankooda an laysa linsaani ilaa maa saca aayaddaas soo deliishadeen imaam shaafici naftiisu aayadda uu ka jawaabay oo wuxuu yidhi waladkaaga ama dadkaas ama ummadda diinkaada diinta bartay waa min sacyi ka buuriyey macna waxay ahayd waan laysa linsaan ilaa maa saca qofka uma sugnaanaya wax aan usaw shaqaysanin uma sugno marka waa shaqadaadi haddii uu ardaygaada kuusoo duceeyey haddii carruurtaada kuusoo duceeyey noocaas uu kuusoo duceeyey waxay noqonaysaa shaqadaadii buu yiri marka wuxuu ku tegay in loo akriyi karo qur-aanka labada imaamsan ku sheegay labada imaamkana way diideen nas xagga qur-aanka kusoo aroray kolley ma jiraan taledahay laakiin dee qiyaas baa jira maadaama ay cibaado tahay cibaado kalena ay bannaan tahay in la bixiyo waalidka loo diro ay bannaan tahay xadiis baa jira nabiga cala salaam inuu inuu gowrac sameeyey oo ina khadiijo qaraabadeedii u durdiri jiray iyadoo ku xuseeyo iyada nafteedii xadiiskaasna waa xadiis saabia guud ahaan way bannaan tahay ama waxaa aamusana shaksiyan guud ahaan masaladaas inay bannaan tahay wax burreetaan ahayn qofkuna wuxuu isagu doonayo u duceeyo waa ducadii mid isku waafaqsan yahay oo xaqiiqada ah waxaweya afarta imaam isku waafaqsan yihin ducada inay gaarayso waalidka ducada inay gaarayso meydka haddii loo duceeyo inay gaarayso marka ducadiina waa cibaado ducadii waa cibaado qur-aankii oo la akriya waa cibaado daacadaha kale leemanayso waa cibaado cibaado kastoo la timaado haddii aad adu u niyooto isna way gaaraysaa adigana adaa kaa soo gaaraya wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم مسألة طبعا سيد الشعب ولو الشارع سيد عن الكافية وحي عانوا النقضاء وحي على التعليق مسألة سوحاء آب القرآن وكتاب قطع الشارع الروح الصحة والسواق على لح حديث وحب السواق عطي وحب لح حديث أيا قصة أراتي ميتك حقي ساحبك وحلوه بحيو lixdooda yana wuxuu yiri waxay ku yimideen mid kastee ka mida nabiga waa la weydiistay si toos asagu dadka uguma sheegay lixda xadiidka mid walba waxay ahaadeen su-aal nabiga inta la weydiistay uu ka jawaabay koodaad waxay ahaadeen meydka xaggiisa sadaqa ma laga bixi karaa waxa waaya sacad ibnu mucaadaa yimid wuxuu yidhi hooyaday baa dhimatay waana la afqabtay haddii aan xaggeeda sadaqa ka bixiyo ma- ma gaare nabiga nacam uu yidhi riwaayooyin badanaa ku soo arooreen mar ceerow bixiyey marna waxaa dhacday inuu yiri il ayaan u qodaa calaa kulli xaal midaas waa xadiid kan labaad wuxuu ahaa inuu gabadh u timiday Ah, kan labaad wuxuu ahaa inay gabar timiday ay tiri ku tiyaahday rasuulka ilaahay oo hooyaday waxay nidirtay inay sanadkan waxaa samayso mana aysan samayn markaasuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa hooyada haddii dayn lagu leeyahay daynta ma ka bixin lahayd markaasay tiri nacam markaasuu yidhi waxaa habboon daynta ilaahay inaad bixisid waa midka labaad midka saddexaad waxay ahayd qof kale ayaa u timida nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahayso aabbahay bil ramadaan soonkeed ayaa lagu lahaa soon ayaa lagu lahaa riwaayada waxay leedahay soon midoda ayuu ahaa markaasuu nabiga leeyahay haddii dayn lagu lahaa ma ka bixin lahayd waan ka bixin lahaa marka waa mid soon ah mid sadaqo ah iyo mid midole mid kale u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo aabbahay waxa uu ballan qaaday inuu xajiyo mana uusan xajin isagoona xajin oo dhintay markaasuu wuxuu yidhi haddaan ka xajiya ma dhacaysaa waa ka dhacaysaa buu yidhi marka waxaasoo idin nabiga wax la weydiiyey ayay wada ahaayeen marka nabiga calayhi salatu wasalaam su-aalada saas oo kale oo aan ku saabsanayn caqiidiga ama aan axkaamta ku saabsanayn waxyaabahaas oo kaleeto in dadku la yimaadeen maahane nabigu saa dadka uma dhexdhegeli jira maxaa yeele qof hadday laga dhinto qofkan maxaad u samayna maxaad u qabanay maxaad u yeelaysaa maba kursan geli jira laakiin qofku marka uu la yimaado mas'alo ee uu yidhaahdo weeladkeeyo dhinta maxaan ka qabtaa nabigu saas way bannaan tahay uu lahaa marka haddii ay bannaan tahay in dayn lagu lahaa laga dhiibo oo ay bannaan tahay uu yiri eh, ramadaan in laga soomo oo ay bannaan tahay xaj oo lahay in laga xajiyo oo ay bannaan tahay nadir oo gale in laga dhiibo waxaasoo idin hadday bannaanaadeen wuxuu leeyahay maxaa manci kara imaam qurduba baa dhaha eh, imaam waxaa dhaha ibnu qiyam baa dhaha kitaabkiisa ruuxu ku dhaha maxaa manci kara uu leeyahay qofka qur-aan haddii loo akhriyo qofka qur-aanka loo akhriyey asagaa iskale camalkan asagaa sameeyey thawaabtiisa oo u hadiyey keliya wuxuu waxaa masaladu ka taaganta wuxuu qur-aankan adiga aad hadi akhrisay nabiga ma gaaraa mase ma gaaraa automatic nabiga waa gaara mana aha inaad u nigeysata xataa maxaa yeelay waxaa waye qur-aan wuxuu noqonaa man dalla calaa faacil man dalla calaa calaa khayrin ka faacilihi qur-aanka ayuu kusoo degay nabiga kusoo degay lasoo gaarsiiyey intii ka qaadatana marka waa cilmiga isagoo mashqi marka adigu ama u niyeyso ama ha u niyeysana laakiin inta ka soo hartay in loo niyeysta ayaa shardi wele fuqahadu saasay qabtaan midaas marka intaasaan uga tagaynaa sadaqadana nabiga ayayba ka sugnaatay oo laftiisii sameeyey haddii aan ku qaydi lahayn bacdul culamaha waxay ku qaydeen weladka isaga oo dhala keliya inuu ka bixi karo nabiga khadiijo ma usan dhalin isaga waa xaaskiisiba yahay isagaana ka bixinay weliba waxaa la ogyahay asagoo nool nabiga ayaa khadiijo loogu bishaaray inay ahlu janno tahay qofka iyadoo la ogyahay inay tahay janno ilaahay ugu bishaaray in haddana sidaqo loo bixiyo khayraad loo soo bixiyo wax xadiid oo diidaysa ugama jiraan marka albaabadaasoo idin aad waxaa uga hadlaya kitaabka qurdubiga kitaabka tadkira wuxuu ku leeyahay qofka haddii uu dhinto adkaarta ama tasbiixda ama taxmiidda ama qiraa'ada afartaas isku daya waa in haddii loo hadiyeeyo thawaabtoodii waa laga sawaabina midaas maasaa laga tegaa waxaa su-aasha ku jirtay shiika bi- sano walba ma xusi karaa meeshaas sanada walba soomar ataahu dadka waxay ka dhigteen kelmad la yidhaahdo haddaad waalid kaa xusto ciidaad samaysay oo diinta islaamku laba ciiday qabtaahe ciid saddexaadaad samaysay horta kelmadaas waxaad u qabtaa dad uun jamaaca say jecelyihiin rabaan isaga fasireen ciid ma aadan samayn maxaa yeelay ninkan cumara hadduu gurigiisa maanta martiqaad ku qabo ma muslimiintaa ciida nin walba shaqadiisa waa markaasugu ciid goonoo ma ah salaadaa la tukada ciida tasbiixaa la sameeya dikri gaaraa la sameeya ma aanu sameyn dag hadduu gurigiisa xaflad dad ku qabo ee uu dad ku marti qaado gurigiisa asaga hu ahaata xaflad welimaa laakiin macnaheedu ma aha in ciid loo fasiro midaas marka waxaa waaya dadka shubhada laga geliyey waa ciid adiga aada samaysay ciid iyo midaan isma laha waxaan soo qaadanaa marka maalin mucayana cibaado gaara ma la samayn karaa oo weliba mowtaadka ku saabsan nabigaa sameeye calay slatu salaam waxaad fiiriseen kitaabka ibnu kasiirka iyo qurdubiga waxay dhigayaan suuratu arracdi dhammaadkeeda salaamun calaykum bima sabartum fa nicma cuqba daari aayaddaas tafsiirkeeda wuxuu soo aroorinaa ibnu kasiirka iyo qurdubiga ay soo aroorinayaan xadiid ibnu xibaan oo saxiix yeelay ou leeyahay kaana rasuululahi sala allahu calayh wasalama yazuuru qubuura shuhadaai calaa ra'si kulli xawlin nabiga wuxuu ahaa kii ziyaarta qabuurta shuhadada sano walba maalinta kowda ay tahay sano walba oo muslimiinta maalinta ay kowdeeda bilowgeeda hore tahay ayuu wuxuu ziyaaran jiray qabuurta shuhadada haddii uu nabiga la oofsaday abuubakaraa sameeyey abuubakar haddii la oofsaday cumaraa sameeyey cumar haddii la oofsaday cuhmaanaa sameeyey ibnu kasiirka ayuu ku taala juska labaad qofka rabaa ka fiirsan suuratu racdaa ka fiiriyo marka waxaa waaya nabiga calay slat salaam sidaasaa ka sugnaatay waxaa kaloo ka sugnaatay sabti walbaba inuu nabiga u naqnaqo jiray maarata quba masjidulquba asxaabta lama sheegin in adaad waxaa kaloo keliya la sheegay cabdullahi bin cumar ayuu aada u waday sidoo xadiidka isaga laga warinayo inuu mar walba quba aadi jiray macnaa ma aha ficilka nabiga ka dhacay haddii uu waajib yahay asxaabta kulli sabti walba qubay aadi lahay bal muslimiinta oo yidhi sabti walba quba aadaaya maaliha marka ficil nabiga oo khayraad u sameeyey ayay dhacday intaas waxaa naga soo tegaa qurdubi waxaa ku yaala kitaabka arruux muqadimadiisa hore salafu saalix waxay samayn jireen haddii qofku ka dhannato qabuurtooda ayay ku naqnaqa jireen toddoba maalmood ayagoo qur-aan ku akrihayo weliba wuxuu ku soo qaadaa lafdigaas shucba ibnu xijaaj waxaa waaye shucbahaasu waa taabici tilmiidkii anas ibni maalik wuxuu leeyahay reer ansaar waxay ahaayeen haddii qofku ka dhimato qabrigiisa ayay toddoba maalmood ku naqnaqa jireen ayay qur-aan ku akri jireen weliba ruuxa awalkiisa waxaa ku taalo haddii qof naga dhimato waxaan u akrin jirnay khidmo shuruuda markaasna hadiyi jirno kitaabkan cusaabta oo qoray nin hadda layidhaha abulfatx ee uu ka sheekeynayo culummada maarata aan weligood aroosan ayuu wuxuu soo gelinayaa taariikhdoodi shiikhyaal badan waxaa ka mid ahaa abi isxaaq shiilaazi abi isxaaq shiilaazi markuu tarjumadiisa soo qaadayo ayuu wuxuu soo qaadaa maalin munaadaro uu sameeyey markaasu wuxuu leeyahay waxaan ahaanaga ahayn beledkeena mugaan joogno haddii qofu naga dhimato maalmahaas darsiga inta joojino ayaan qur-aan u akrin jirna markaan qur-aanka akrina ka bacdi munaadaraan samayn jirna waa laysu bixi jiray macnaa tartan laba quli maanta la sukayaa masalada dhex dhigi jiray markaasaa la munaadarayn jiray marka muqadimada qasadka kale waxaa waaye shiikaasu abishxaaq aziraazi waa nimanka sharxay shaxiix muslim nin kamida marka culamaa almuslimiin dadkaas oo kamid yihiin maarata taabiciintii waxay wada yaqaaniin in qabuurta lagu naqon jiray qur-aanna loo akri jiray waxaan kusoo khatimaa xadiid oo wariyey maxaa la yidhahdaa imaam axmed bin xambal laga wariyey imaam axmed bin xambal ayaa wuxuu arkay maalin markii meyd la duulay ee meydkii laga kala tegay kabacdi nin indhoolahe qabriga fadhiyo markaasuuta ku noqoda wuxuu yidhi yaa warnayahow ilaahay ka baq ma banaaneen ninkii uu iska aamusay markuu dhamaystay ayuu inta kusoo noqda wuxuu yidhi war ninka hebel leedaha maxaad leedaha markaasuu yidhi nin siqalawa ninkaas waxa uu sheegay hebel hebel iga sheegay inuu cabdullahi bin cumar uu ka dardaarmay markuu dhintay in qabrigiisa dhinaca madaxaana looga akriyo afarta aayadood suuratu albakri uga horeyso iyo saddexda aayadoo albakri ugu dambaysana looga akriyo dhinaca lugaha marka wuxuu ka dardaarmay cabdullahi bin cumar lafdigaasuu ka dardaarmay marka ficilada asxaabta kasoo dhacayo iyo asxaabtaas oo kaleeto ma aha wax ay madaxooda inta ka ikhtiraacda waxay rab ka samayn lahaayeen calaa kulli xaal masaladu sida sheekh cabdullahi idiin sheega waayo culummadu qaarna waxay qabaan thawaabta waa gaaraysa waa jasmiya qorano waxay leeyihiin saas maaha laakiin macnaheedu waa xaaraan nin kusoo aroorta ma jiraan wabillahi towfiiq
ahsanta jazaaka allah